waxaa moodaa su-aalihii aan qabay waxaan sheegi lahaa inuu sheegay guddoom iga horeeyey cabdirasaaq inuu sheegay isi wanaag aan isu guddi nahay waa runa horta inaan la wada shaqeeyo guddiyadu waa qurux badan tahay maanta waxyaalo badanoo halka ka maqan haddaan nahay guddiga arrimaha gudaha iyo amniga oon ku dari lahay inaan jirto meesha oo ka maqan oo la tabi karo oo la taaban karo maxaa dhae aniga waxaan mas-uul ka nahay booliiskii nabad sugidii iyo socdaalkii ku kadib waxaan ka nahay mas-uuliyiinaan ka nahay horta aniga mid waa sheegayaa waxa weeye howlgabyadaa ku jira anigaba qolooyinka hor oo howlgabka ah oo ciidamadaa ka mid ahay maxaa dhaha milatarigaan ahaa marka in la caddeeyo waa qurux badneed sida loo kala saray darajooyinka in loo sheego ninka galayo beeshinka ama howlgabka galayo wuxuu qaadanayo waxa weeye haddaan idhaahdo howlgabka oon soo qoro oon waxba sheegin oo idhaahdo intaas intaas wax badan ayaa ciidanka lagu xadgudbay oo waxbaa la siinaya inta la yidhaahdo oo halkan annagaan ballan ka qaadin oo la yidhi konton doolarla loogu dar oon waxba la qabanin oon fadhinaa weli barlamaanka oo weli laga hadlin haddaba intaana la gaarin howlgabkii wixii loo qoraa weli ee hayninba ciidamadii marka anigu waxaan rabaa guddoomiye saraakiisha sare iyo saraakiil xigeenka iyo askarta oo howlgabka ah waxaa la rabaa in lagu caddeeyo lacagta ay qaadanayaan sida u darajo sarreeyaan waa in howlgab loo siiyaa ana iima muuqato sanadadaan mar u dhow in howlgabyo wax la siin dooneen tan kale waxa weeye annaga ciidankanaga waxa waaye waxaan maqlayay xogahayaa wuxuu laba iyo toddobaatan jir howlgab shaqaynayo adduunyada waa arkan maraykanka waxaa arkaysa odayaal cutushyaho laleeyahay sarreeyo saas hebel hebel laleeyahay waa la shaqeeyaa dhallinyaraha hadda la qaatay oo ciidan loo qaatay oo maxay hadda shaqaynaya waxaan u malaynayaa ninkii intaasoo sano shaqaynayay inuu maskaxdiisu dhammeen uuna gaaraynin shaqada waxaa la rabaa in loo daayo odayaasha waaweyn haddii laleeyahy waa howlgab odayaasha waaweyn in shaqada loo daayo sababta waxaa weeye odayaasha waaweyn waxay ogyihiin ciidamadii ciidanka markuu soo gelayo sargaalka soomaaliyeed markuu soo gelayo saraakiisha waaga kama hadlay lixdankii iyo kontonkii kama hadlay laakiin wixii dambe ardadii markay iskuullada ka baxaan secondariga waxaa loo qaadanayay sargaal inuu noqdo waa la tababarayay dibaddaa loo dirayay waxbuu soo baranayay anigaan aan haddiina hor joogo markaan ka baxay galaaska sideeda toddobaatan iyo shantii toddobaatan iyo lixdii waxaa noqda askariyad gabdhihii la qaatay nasiib wanaag u yeesha ee hiili weyne lagu furaan ahaa kuma soo gelin marka maxay ahayd gabar yar anoo soo gal laakiin daadi baa i gaarsiiso waa weynaaday intaa waxaa ku jiray ciidanka dhexdiisaan ku jiray laakiin hadda hadda wiil la qaatay oo la yidhi ha dhaqaaqo ee anigoo joogo anoo gabadhi yareed anoo joogo wax kasta garanayo gabadhi shal la qaato ma ma ma wadi karto hadda waqtigaan aan joogin ciidanka ma wadi karto marka waxaa weeye ha la ogolaado odayaasha yaa laga hor imaanin odayaasha shaqada ha loo daayo saraakiishanada ani waxaan dhihi lahaa sideetan jir hadduu galay howlgab ha ku galo ciidamada marka ani waxaa ka codsanayaa guddigii guddoomiyaha carab ciise iyo warfaayo aad aan u jecelaha markuu akrinayo af soomaaligiisa aada u fiican laakiin warfaayo iyo guddoomiya waxaa loo baahnaya guddigii inala shaqayn lahaa ee amniga ahaa ee wasaaradii iyo ciidamadii ka tirsanaa haddaadan wicin waxaan u malaynaya waxbaa qabyaan dhiman waxbaa qabyaysan marka waxaan rabaa inaan u sheego hala wada shaqeeyo garsoorka ha shaqeeyo ha shaqeeyo maxay difaaca ha shaqeeyo amnigana ha shaqeeyo wabilahi tawfiiq